intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadsi subaxa wanaagsan intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadsi subaxa wanaagsan subaxa wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subaxa wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subaxa wanaagsan subax wanaagsan intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadsi subaxa wanaagsan intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi
subax wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan silboodna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baryadiiyo weliba abeerlula dhegeystayaal barnaamijka baryadiiyo beerlu waxaa idila socodsiin doonta anigoo ah hawluul aadan xuseen dhanka farsamada waa bilaal daahirwaani dhegeystayaasheena ku sugan afar saxaafadood ee magaalada baladweyne iyo weliba baladweynihii deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos usoo wici karaan ibril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ibril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraalidkii noogu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha ugu horeeya ee qadka ku jira alo asalaamu calaykum dhegeyste aan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laabo doono haddii uu wakhtigu u saamixo dhegeystaha xigee qad ku jira alo asalaamu calaykum dhegeyste silimada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laabo doono haddii uu wakhtigu u saamixo dhegeystaha qadka ku jira alo asalaamu calaykum dhegeyste alo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laabo doono haddii uu wakhtigu u saamixo dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadiiyo baarulo barnaamijka waxay kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos usoo wici karaan ibril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ibril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraleedka noogu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal qaybihii hore ee barnaamijka baryadii beerula ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka is soo taraya islamarkaana jecel barnaamijka inay nagala qayb noqdaan dhegeystayaal kale ayaa dhanka ayay fariimahana fariimeynu soo gaarsiinaya dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doona haddii uu waqhtigu u saamixo dhegeystaha kale qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-aya waan filayan dib ugu soo laabo doona haddii uu waqhtigu u saamixo dhegeystayaashana dibka lasoo qabsaday barnaamijka baryadiyo beerulo barnaamijka waxay kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraleedkii nagu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaan farintiinu soo gaarsiisa waxa ay leedahay magaceedu guwaxanbi waxaan ku sugannahay xaafadda nuur xawaad gobaha ganacsiga gobaha waxbarashada saaki waa loo dareer aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste soo dhowo magaca yaalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka aad iyo aad u mahadsan tahay kaafiya sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadsanaa waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste si lamida dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadihi beerula barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraleedkii nagu soo diri kara furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal oo furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste aan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu saamixa dhegeystaan fariintiina soo gaarsiiyey waxa uu leey magacii guwa cabdi waxaan ku suganahay xaafadda hilaac isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka xaafadeena saakay waa uu shaqeynaya aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadsan waan kaaga mahad celinaya dhegeystahan kale ee fariintiina soo gaarsiisa waxa ay leedahay magacii guwa iqra waxaan ku sugannahay xaafadda doonka goobaha waxbarashada caafimaadka suuqyada waaweyn ee xaafadda saakay albaabada ayaa loo furay allah ayaa ku mahadsan raadiyo beerula ayay bulshada dhegta ku hayaan aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadadsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma soo dhowo magaca yeelkaa nagala soo hadleyso waa dhowaa walaalsan waxaana wanaagsan aroori suuban adi macal dhegeystayaasha ku taxan raadiyo beerula waa idiin salaamay magaca haddaa kuu raaciyo walaashay waa kalsooni subursha kaasa degsanaayo kismaayo gaar ahaan xaafadda haanta biyaha soo dhawow sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
maasha allah xalay sacan baa lagu sixday saakay sinodoon baa lagu soo toosay waa bashbash iyo barwaaqo waxaa jir dambe loo furay goobaha ganacsiga goobaha tacliinta kama marna bakaarooyinkii dukaamooyinkii farmashooyinkii gooba abiraata mujara goobaha arqaamaha waxbaa loo galbalaqay dhanka iyo tacliinta madarasooyin iskuulada dugsooyinka kama marna dhanka iyo khudaarta inkastoo shalay ilaa saaka xiriirta waxa khudaar magaalka uu soo gelin maasha allah jokan waa isku okay saakay magaalka kismaayo waa isku roobeysan tahay xalay halkii sac roobka nagu bilaawday iyo wasaaka wuxuu naga fiiray laba iyo tobankii maasha jotland waa isku okay waxaa in badan saakay oo benid ama iskale habsanka ka dhacay dhanka gabaarida farleyda iyo gabaarida magaalka dhexdiiska dhex shaqaysan jireen kuwa loo yaqaano tagaasida iyo be-elayaasha be-elayaasha oo dadka oo ukal oo ukala goysi jireen oo kulgeyn jireen dhanka iyo nuur maxaw ilaa caafi ilaa kashkuur ilaa martoor ilaa taabada saakay ma jiro in badan waxaa meesha haddana oo kadka ka baxay oo baaqday gabaarida farleyda ah kama marna ee, wadooyinka waaweyn biilaasha taarikuukugeena dalcad bilcanile ilaa ilaa dhanka bilciskila daafianbo oo saakay magaalka oo roobeysan yahay roob xale ku da-ay aagiisa magaalka o dhan waxaa xerxer biyo maashal jubtan waa isku okay afartaa lasoo dhaafay wax qalaaska yartuna jogoodka degan labaa ku maadleen waa basbash iyo barwaaqo wax roobkas wax ka ahaynin jogoloodka degan dhammaantiin adin salaama suxufinta ka howlgasho raadiyo eh, raadiyo beerula imacal dhegeystayaasha ku tahan waxaan leeyahay wax wacana wanaagsan aroori suuban aad iyo aad u mahadsantahay kalsooni sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadkuu jira alo asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu saamixo dhegeystaha kale qadkuu jira alo asalaamu calaykum dhegeyste salamada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu saamixo dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerlo barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariin boqoraleedka inoogu soo diri kara furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono
cirko cirkow sagal habeeyo samlayilku miray xalay saameeyey beelaha saameeyey beelaha cirko cirkow sagal habeeyo samlayilku miray xalay saameeyey beelaha saameeyey beelaha isna saymarooba kuulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii isna saymarooba kuulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii sidoodan kalgacal qalbiga afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba dalad weyn ma nabadba
qaybihii dheh ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhawaadsaan fariin
xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos ayaa taageeraya howlgalka ku-meelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ee admis iyo ciidamada ammaanka soomaaliya si ay nabad iyo amni uga hirgasho soomaaliya xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos waxa ay bixisaa taageerada saadka oo muhiim ah si ay u sahasho howlgalka wadajirka ah ee admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si loo soo celiyo xasiloonida soomaaliya taageeradan waxaa ka mid ah gaadiidka cirka iyo dhulka cilad bixinta baabuurta kaydka qaybsiga iyo hababka wax iibsiga ee howlgalka iyadoo qayb ka ah qorshaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayay admis waxa ay hiigsanaysaa in ay si tartiib tartiib ah u yarayso tirada ciidamada nabad ilaalinta ah ee dalka jooga ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta si loo fududeeyo kala guurka unsos waxaa ka go'an inay ciidamada ammaanka ee soomaaliya ku qalabayso agabka iyo khayraadka lagama maarmaanka u ah si ay si hufan u fuliyaan howlgalladooda taageerada dhanka saadka ah ee ay bixiso unsos waxa ay ku xoojinaysaa awoodda iyo wax ku oolnimada hadafka ciidamada ammaanka ee soomaaliya ee ilaalinta nabadda iyo amniga soomaaliya si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa nabad iyo mustaqbal wanaagsan oo ka dhasha soomaaliya aan taageerno dadaalada unsos atmis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya inta ay gudanayaan waajibaadkooda muhiimka ah
qaybihii dhexe ee barnaamijka baryadii beerlo ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka isoo tariya islamarkaana jecel barnaamijka inay nagala qayb qaataan dhegeystayaal kale ayaa dhanka ay fariimahaan fariimayna soo gaarsiinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya aan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtiga u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste si lamida dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan ibir lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka soo taraya dhegeystayaal kale ayaa dhanka ay fariimahana fariimayna soo gaarsiinaya dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya aan dib ugu soo laaban doono haddii waqtigu u saamixo dhegeystahan fariintiina soo gaarsiiyey waxa uu leeyahay magacaygu waa caliyare waxaan ku sugannahay xaafadda nuurxawaad gabaha waxbarashada saakay albaabada ayaa loo furay aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatay waan kaaga mahadcelinaya dhegeystahan kale ee fariintiina soo gaarsiisay waxa ay leedahay magacaygu waayaan waxaan ku suganahay xaafadda ceel jaalle xaafadda ceel jaalle saakay dhaqdhaqaaqeeda si wanaagsan bulshada beledweyne ayaa weli lagu soo daadguraynaya aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatana waan kaaga mahadcelinaya dhegeystahan kale ee fariintiinu soo gaarsiiyey waxa uu le magacaygu waa sharma waxaan ku suganahay xaafadda baaxadda weyn ee kooshin laamaha inta aan ka warqaba saakay waa lagu nabadbariyay ayuu le aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka naga la qayb qaadansana waan kaaga mahadcelinaa guud ahaana dhegeystayaal waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bareediyo baaruul barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysaana waxaa luulaadan xuseen dhanka farsamada bilaal daahir waaney intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xiga dib u kulmayna sidaa iyo ammaana allah